bismillahi alxamdulilah marka hore waxaan rabaa intaana ka jawaabo inaan idhaahdo ramadaan kariim kullu caam wa antum bikheer intaa kadib markaan usoo degno caqabadaha waxaa laga yaabaa in caqabaduhu lagu soo ururin karo dhowr midda koobaad waxa weeye waktigan hadda aad aan joogno waddanka maraykanka waxaad og tahay islaam nacaybku in aad usoo badanayo usoo kordhayo marka taas waxaa laga yaabaa inay u noqoto dadka qaarkii sabab qofkii soomanaa ee saacado badan soomanaa haddii wax yar uu shaqadii ama ka daaham uu qaban waayo inna cayb ay keento ama ay shaqadii uu ku waayo waa qayb weeye taasu caqabadaha kale waxaa kaloo laga yaabaa xiliyadan saad la socoto iskuuladii babliga ah way wada furan yihiin marka dhalinyaro fara badan oo da'da soonka gaadhay ama afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban jirta ayaa muxuu aha iyaguna soomaya xilliga imtixaanada iskuuladii taasna waxaa laga yaabaa inay caqabo yaro noqon karto ayaa suuragal ah waa qayb ka mid a muxuu caqabadaha ee hortaagan waxaa kaloo guud ahaan iska caqabadaha waxaad garanaysaa waxaa la sooman yahay sideed iyo toban sac sagaal iyo toban sac meelaha qaarkood yurubna wayba kasii dheertae meelaha qaarkood yani marka taa lafteed waktigaa dheer ee haddana xilliga kuleylaha kusoo aaday xoogaa waxaa laga yaabaa inay u muuqan karto yaro caqabad yani marka kuwa yaabahaas waa kuyaabaha markiiba muuqan kara ee la arki karo weeyaan waa gartay dabcan waxaa jira fursado marka la eego tiradii muslimiinta kusoo badatay dalalka reer galbeedka fursadaha muslimiinta hor yaallaa maxay wallahi waa fursado badan baana hor yaalla fursadahaas waxa weeye xilligan waxaad og tahay yurub inteeda badan iyo maraykanka wadamada galbeedka waa xilligii kuleylaha la oran jiray xilliga saacaddu aad bay u dheer tahay wada dadku muxuu ahaa soo bixitaan iyo isdhexgal iyo is-arag fara badan baa jira marka xilliga inta laga faa'iidaysto in aan isbaro dadka oo islaamku wuxuu yahay annagu waxaan aan isbaro oo aan in fara badan uga faa'iidaysano waxa miidiyahan uu naga sheegaya ma mihine annagu waxaanaan nahay taas waa fursad weeye oo taa waxaan kusii dari lahaa in masaajiddu weliba ay noqoto goobo loo furo dadka muslimiinta ahayn oo ay yimaadaan oo lagjare iyo barnaamijyo loogu jeediyo taasu marka waa qayb ka mid a waxaa kaloo fursadda ay tahay dadyaw fara badan baa laisla shaqaynaya dadyaw fara badan baa muxua wax lawada baranaya dadyawgaa laftooda wax badan baa waxa ka dhalanaysa maxaad u sooman tahay maxaad sideed iyo toban sac u sooman tahay maxaad waxaan marka su-aalaha lagu weydiinaya waxaan u haysanaa fursad aan dadka isbaro sababtaan u soomanahay iyo soomku wuxuu yahay iyo islaamku wuxuu yahay iyaduna waa fursad kaloo aada iyo aada muxuu aha qaali u ah weeyaan waayo cabdiraxmaan waxaa jira in dabcan marka laga yimaado madaxda dunida gaar ahaan kuwa reer galbeedka ra-iisul wasaaraha britain ra-isul wasaaraha canada madaxweynaha maraykanka in ay fariimo diraan sanad walba sanadkanna ay saasoo kala sameeyeen hase yeeshee dadweynuhu sidee iyaguna hadda waad sheegtay inay habboon tahay in bulshada kale lala xiriiro oo la baro dhaqanka waxyaabaha ay samayn karaan maxaa ka mid a amaba ay sameeyeen wax koogta waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid a tusaalahaan ee la sameeyey masaajida oo kale aad baa waxaa loogu qabtaa waxa loo bixiyo open house oo macnaheedu yahay in dadka loo furo masaajidka oo masaajid weliba inta badan uu qabto ugu yaraan hal ama labo annaga oo kale kaanaga hadda aanu imaamka waxaan ku qabanaynaa bisha ramadaan keliya saddex barnaamij aan ugu talagala dadka muslimiinta ahayn aan ku marti qaadino oo muxuu intay yimaadaan islaamkooda loo sharxay marka taas waa qayb ka mid a masaajidii dadka in lagu marti qaado yimaadaan islaamkii loo sharxo la isbaro cunto lala wadaago lawada fadhiisto taas waa qayb weeye qaybta kale ee la samayn kara waxa weeye sida hadda muxua meelo fara badan oo yuruba laga sameeye london oo kale iyo weliba muxua meelo badan oo maraykanka ah isa in la qaado gawaadi ay ku qoran tahay muxuu ahaa calaamado ama shicaaraad ama halkudhegyo kamid a islaamkii ramadaankii waa qayb ka mid a oo marka magaaladii dhex maraya meelaha qaarkooda weliba communitiyada faqriga ama aadka u liita u dhaqaalo liita maraykanka meelo maro badan baa waxay sameeyaan muslimiintu inay xilliga afurka oo kale intay gawaari cunto ka buuxiyaan iyo falawar iyo ubaxyo inay markaa dadka u geeyaan oo marka ay iyagii la afuraan oo saasoo kale ay sameeyaan taasuna waa qayb kale weeyaan qaybaha kale ee aan gaar ahaan minnesota oo kale aan ka samaynay labadii sana lasoo dhaaftay weliba sanadkii ugu dambeeyey markii arrinta islamofobia islamofobia islaamnacaybka aadka usoo kordhayay waxay ahayd neighborhoodka ama dariska xaafadaha maro fara badan inaan ku dhejinay muxuu ahaa tabeelle ay ku qoran tahay ramadaan kariim ama muxua ramadaankii baa soo galay isagoo soomaaliya isagoo inglisha isagoo carabiya lakin in badan english bu u badnaa siaan u rabna inaan dadkaa u gaarno taa waxay kaliftay dad fara badan oo muslimiin ahayn inay iyaga laftooda ku dhejiyaan muxuu aha gurigooda hortiisa ramadaan kariim iyo soo dhowaada marka waa qayb ka mida yani maaragtay gaaridda ummadda isbaridda ummadda dhexgalka ummadda adduunku maanta waa hal tuulo oon kala maaramin weeye marka qolo keligeed meel ku xidhnaan kartaa ma jirto marka fursadahaas si wanaagsan baan uga faa'iidaysan karnaa yani